أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤسسada alkataayib ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay dhowaan duleedka deegaanka buulaxaaji ee wilaayada islaamiga jubbada hoose in ka badan toban ruux oo soomaaliya ayaa ku dhimatay shilgaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya dadweynaha ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan saraakiisha iyo malieshaadka murtadiinta ee ku sugan magaaladaasi dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose taliyihii guud ee ciidanka booliiska dalka kenya ayaa iscasilay xilli dalkaas ay ka dhaceen dibadbaxyo dad ku dhinteen kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha cawrmale oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qirtay in malieshaadka riddada ay ku sugan yihiin xilliga ay ugu tabar yaraayeen dhanka kalena ay sii xoogaysatay awoodda mujaahidiinta wasiirkii hore ee arrimaha dibadda murtadiinta ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay hurinayso dagaal beeleedyada ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha muxaram kun afar boqol lix afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan ku soo dhowaada warkii oo dhan mu'asasada alkataayib ayaa baahisay sawirada weerarkii lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay dhowaan duleedka deegaanka buulaxaaji ee wilaayada jubbada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya
sawiradan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaab almujaahidiin oo kor u dhaafaya soddon sawir waxay isugu jiraan meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu xasuuqay dagaalkii ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo qanimadii murtadiinta looga furtay dagaalku ay qayb ka ahaayeen gaadiidka dagaal ee qoryaha ay ku rikaban yihiin hubka noocyadiisa kala duwan oo qayb ay ka ahayeen qoryaha loo yaqaana beke m ak afartan iyo toddobo iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan iyo agabyo kale oo ciidan meydadka murtadiinta ee la waray deegaanka lagu dagaalamay waxay intooda badan xabadda ka haleeshay qeybaha sare ee jirka qaar ayaa afgambi u yaalay waxayna tani farxad gelinaysaa muslimiinta halka cara ay gelinaysa gaalada iyo gaalraacyada sawiradan waxay dirayaan fariinno kala duwan oo ku wajahan murtadiinta gaar ahaan maamulka ashahadladirirka ah ee uu hogaamiyey murtad axmed madoobe kaasoo maleeshiyaadka murtadiinta ku soo xaaqay jaxiimada soomaaliya gaar ahaana duleedka magaalada kismaayo halkaas oo meydadkooda la waray islamarkaana ay cunto ka dhigteen duurjoogta ku nool halkaas dagaalkii ka dhacay deegaanka buulaxaji ee duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu dilay soddon iyo kow murtad oo ay ku jireen laba sargaal oo kale ahaa sargaal magaciisa lagu soo gaabiyey bishaar oo ahaa taliyo urur iyo ku-xigeenkiisii axmed oo ahaa taliyo urur halka ay ku dhaawacmeen toddoba-iyo toban murtad oo ay ku jireen laba sargaal oo lagu kala magacaabi jiray cabdikaafi oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka buulaxaaji ku sugnaa bashiir oo ahaa taliya ku-xigeenkii maleeshiyaadkii ku sugnaa buulaxaaji weerarkan ayaa qayb ka ah weerarada mujaahidiinta ay ku xasuuqayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta kusoo duushay dalkan iyo diinta islaamka wuxuuna weerarkan dhacay xilli dhanka kale maleeshiyaadka murtadiinta qaar badan oo ka mid ay kasoo firxanahayaan furmaha dagaalka kuwaasoo iyagoo toobadkeen ah muddooyinkii ugu dambeeyey soo gaarayay wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose waad mahadsantahay walaalka abu xasaan in ka badan toban ruux oo soomaaliya ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacaya gudaha dalka kenya sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi cali yare ugu yaraan laba-iyo toban ruux oo soomaaliya ayaa dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii shil uu galay gaari bas ah oo ay la socdeen dadkaasi gaariga baska ah ee shilka gale ayaa waday konton ruux oo soomaali u badan wuxuuna ka baxay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya isagoona kusii jeeday gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dalka kenya ayaa ka mid ah dalalka bariga afrika ee ay ka dhacaan shilalka gawaarida ugu badan kuwaasoo sababa khasaarooyin aada u badan dhanka kale wararka ka imaanaya isla gudaha wadanka kenya waxa ay sheegayaan in afar ruux oo isku qoys ah ay ku geeriyoodeen tuulada inteera ee gudaha dalka kenya tani ayaa timid kadib markii uu dab xoogan qabsaday guryo dhowr ah oo ku yeelay halkaasi dadka dhintay ayaa isugu jira laba caruur ah iyo waalidiintooda meydadka afarta ruux ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigo ee isbitaalka deegaanka iyadoona aan ilaa hadda la xaqiijin waxa rasmiga ah ee ka dambeeya dabkaasi qaar ka mid a shacabka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay qabaan shaki ah in guriga qoyskaasi si ula kac ah dab loo qabasiiyey dowladda kenya ayaan ilaa hadda dhankeeda war rasmiah ka soo saarin dhacdadan mahadsanid caliyare dadweynaha ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan saraakiisha iyo maleeshaadka murtadiinta ku sugan magaaladaasi hadda warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxmed bulshada ku dhaqan degmada beledweynaha ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku kacayaan maleeshiya oo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyinka oo ah kuwa xarkagoosad ah ay ku kacayaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu soo dhaqan xumeeyey dalka eritereya kuwaas oo dadka rayidka ah ee ku dhaqan beledweyne kula kacaya dilal iyo dhacbaahsan dadka warbaahinta la hadlay qaarkood ayaa sheegay inay qabaan dhaawacyo ay u geysteen maleeshiyaadka murtadiinta ee dhac ah iyo dilalka ka geysanaya xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi waxay sheegeen inuusan jirin wax amni ah ee magaaladooda ka jira taasi beddelkeedana dhac ah uu noqday mid baahsan oo mar weliba dhaca shalay xilli toban saaca ayaa waxaa yimid anoo miislaa oo miis gadana nin asgariya waxaan kaa gadan uu yidhi booba igu sameeyey alaab lix dollaroo lix saac iga qaatay saddex badood waa igu riday wiishii waa laysku wareeray wixii waa iga qaadayey ma garan aadna ma jiro magaaladan waxa waaye boob iyo dhac iyo dhibaataa ka jirta waana ciidanka la keenay oo cusub ciidamadaa waxaas noo geysanayaani xoogaa garaafaha waa i gaartay gacanay walax yar iga gaareen ilaahay waa iiga bixiyey saddex badoodayna igu rideen ma garan intaas markay dhacday waa iga carareen wixii waa la carareen bismiillah si aan caadi ahayn waxaad ka baxa tuugada iyadoo shaar dowladeed wadato xadkay ka baxday habeen i maalin moobeelada waa laiska dafaya dadkii naftooda halisaa la gelinaya maanta labay tobanka waxaa la qaatay waxaa la dafay waxaa laba faylaha lagoyleed maqlaysa dhibaato adagan waa waxa yaroo meeshaan ku wadna hataa yar waxaa mararka qaarkood ayagoo naga dafaano toori noola baxaan ama qori waqtaano ku handadaan aad arkaysaa dhibaato halis oo ziyaado oo xad ka baxo magaalada ka jirto waa taas waa jirtaa boqolkiiba laba boqol waa aad ay magaalada xaaladeedii ay u xuntahay weliba moobeelada waaweyn had moobeelada yaran hataa ayadoo qaarkood hawaysan aad arkaysa moobeelada waaweyn jaadaa lagu cunaa khamraa lagu cabo magaaladii fasaad aan caadi ahayn had ka baxaya ka jiro gaadiidleyda magaalada beledweyne ka shaqayso gaar ahaan bajaadleyda ka mid ahay magaalada amnigeeda aad u xun yahay amnixumo zaa'id aha ka jirto waxaa ka jira tuugo oo habeenadii taleefanada qaato dad badan oo asxaabta ama magaalada degan taleefanadii ka qaadanayso ku garaafaysay naftooda goysay qaar dhaawacay la jiifaan marka magaalada amnigeeda aad iyo aad uu xun yahay magaalada dhan waa isku mid waaye marbaa diyaabiin la gaaro wax toorre lagu dhacaayo iyo wax qori lagu dhacayo intaba waa jiraan anaaba dhaawac laygu gaarsiiba xabadii ku dhacday marka oo dukaankayga laygu dhacay sida dad wax gadana camal giibacda ku aruursadeen ay dhaqaaqeen maali walba dadaa la dilay dadaa la dhaawacay dadaa habeen maalin toban moobeelaa la qaatay waxaan arkaya saacad gudaheed buundoweynay ka dhacday daraawiishna meeshan ka dhacday inta luuqa bulhabliga qof walba ku dhaha afar iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay ee dulxija ayay ahayd markii camaliyad istishaadi ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada beledweyne lagu beegsaday xero ciidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka lagu soo dhaqan xumeeyey eritereya ee dhibaatada ku haya dadka reer beledweyne waxaana camaliyadaas allah fadligii dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaal iyo labaatan murtad waad mahadsantaha walaalka cabdiqani dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya wilaayada shabeellada hoose deegaano ka mid ah ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro oo ka mid a deegaanada cadowga allah uu dulaanka kaga sugan yahay ee wilaayada shabeellada hoose waxaa halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada deegaanka jaziira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee la isku xirta muqdisho iyo markaa taliyihii guud ee ciidanka booliiska dowladda salbiyadda kenya ayaa isxasilay xili dalkaasi ay ka dhaceen dibadbacyo dad ay ku dhinteen caaris cabdiqaadir ayaa siyaa maqaadaya warbixintan iyadoo toddobaadadii u dambeeyey gudaha waddanka kenya ay ka jireen rabshado xooggan iyo banaanbaxyo ka dhana xukuumadda ka dhisan dalkaasi ayaa waxa ay rabshadahaasi dhaliyeen xiisado siyaasadeed iyo is-eedeyn saraakiisha dalkaasi dhexdooda ah kadib markii ay adkaatay xakameynta caradii shacabka iyo rabshadahooda jafith kum oo ahaa taliyaha ciidamada booliska ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba uu iska casilay xilkii uu muddada u hayay xukuumadda nairobi isagoona sheegay in arrinkaas uu ku wargeliyay madaxweynaha dalkaasi wuxuu sababiyey falka uu ku dhawaaqay jafith inay ku fashilmeen in ay ka hortag ama xakameyn ku sameeyaan banaanbaxyo rabshado watay oo ruuxay magaalooyinka dalkaasi gaar ahaan magaalada nairobi tallaabada uu qaaday sarkaalkan ay imaanaysaa iyadoo ciidamada booliska ee kenya lagu eedeeyey in ay daliil u geysteen dadkii dhigayay banaanbaxyada looga soo horjeeday dowladda kenya maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi william ruuto uu kala diray golihiisa wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda markii uu ku eedeeyey xubnahaasi waxqabad la-aan wixii ka dambeeyey banaanbaxyadii isbuucada qaatay ee halista geliya xukuumaddiisa waad mahadsantahay walaalka xaaris kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha carumale oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo bashiir muxudiin abu ayman ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey beesha coormale waa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose deegaanada ay degto beeshan waxaa dhowaan gaaray wafdi ka socday wilaayada uu hogaaminaya sheekh axmed abuyoonis wafdiga wilaayada ayaa ku hurgelayay xaaladda deegaanadaasi waxayna kulamo la qaateen bulshada kala duwan mid ka mid a kulamadaas wuxuu dhex maray waxgaradka beesha coormale iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa looga hadlayay dardargelinta dacwada ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga afrika ee ilaalinta dhirta deegaanka markii uu kulanka soo idlaaday waxaa andalus la hadlay nabadoon cabdulaahi xasan maxamed oo ka mid ah waxgaradka beesha coormale isagoo madasha ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu ballamay waxaan ku faraxsannahay haddaannahay beesha coormale odayaasheeda kulanka waaliga sheekh axmed aw yuunus maanta aan kula kulnay degmada kismaayo insha allahu tacaalaa waxyaalaha aan ka wada hadlnay oo shirka aan kala hadalnay waxaa ka mid ahay aan ka wada hadalnay si guud difaaca diinta iyo dadka muslimiinka ciridlagooda iyo dalka in la difaaco marka labaad koryeelidda dacwada diinta islaamka in la faafiyo mi iyo magaalaba ummadda jahliga laga saara waayo waxaan ognahay maanta xaq iyo baadbil baa dagaalamahaya beebulka iyo kitaabka qur-aanka mataqaanaa maanta iska horjeeda insha allahu mar walba waxaa kor jira kitaabka ilaahi munazilka subxaanahu watacaala marka insha allahu tacala haddaana beesha cormala waxaan qaadanay difaaca diinta inaan mataqaanaa naf iyo maal aan u hurno dhirta ilaalinteeda dalkiioo la xaalifanay badeeca insha allahu tacaala in badan baa lala hadlay waxay burburisay oo dumisay magaalooyinkii dadka muslimiinta ay lahayaan muqadiska ahay oo dhisnaayay badeecana waxaa ogaanay in fasahaad ay ka dhalanaysa ilmaha badeecada oo wada mataqaanaa oo joogo waxaan ognahay inaan kitaabka ilahi waxba ka aqoonan waxay ku barbaareen ay tahay daroogo karaamadool iyo tawaaki iyo sigaar iyo qaad ay tahay waxyaalaha mataqaanaa ay ku barbaareen badeecana insha allah waa zuulinaa biidni illahi tacala haddaana odayaasha beesha cormala oo mataqaanaa insha allah in arrintaas aan zuulina ilmaha iidaha sidii ilaahay kitaabkiisa u bari lahayaan macaahidda aan waxaanay lahayni diinta iyo dalka ay u difaaca lahayaan ayaan u taagana insha allahu tacaala nabadoonka oo sii hadlaya ayaa soo hadal qaaday dhagaraha cadowga iyo sida ay gaalada u doonayaan in la ciribtiro dhirta deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo wuxuuna dhankiisa sheegay in kabeel ahaan ay soo dhoweynayaan kulanka islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobadii lagu heshiiyey dad mataqaanaa wax magarata ee juhaale ah mujrimiin ah loo soo diri si cadowga ilaahay subxaana watacaala dhulkiisaxaalafay oo ummaddii soomaali haddaana waxaan ku noolnahay waa xoolo nimcoleyna ilahay nasi waay subxaana watacaala in xoolihiina laga baabi'iyo dhulkii oo dhan laga dhiga mataqaanaa saxar laga dhiga bacaad laga dhiga ayay gaalada mataqaanaa dhirtaan baabi'inteeda waxaan aaminsannahay wax reer galbeedka ka dambeeya inay tahay ayaan aaminsannahay insha allahu tacaala taasna ma dhici toonta waxaan uu digaynaa dadka dhirta guraha oo wax magaranta oo wuxuushta ah oo wax yarantaa lasoo siiy mashqaayada oo laleeyahy mataqaanaa kaca dhirta soo baabi'iye wadooyinka ufala inay nimanka mujrimiinta murtadiinta ay ka dameeyaan ku adeeganaayeen iyo dad mataqaanaa dana gaar le wato oo mataqaanaa jawaasiis oo reer galbeedka u shaqeynaya ina ka dameeynaa aaminsannahay insha allahu tacaala ciddaan dhirtaas ku aragna insha allahu waan la jihaadeynaa sidii gaalka murtadka acmaalaan ula jihaadeynaa kulan ka dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha coormale ayaa ku biiraya kulamada isdabajooga ah ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada kaasoo dhex marayay hoggaanka qabaa'ilka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta wilaayada mahadsanid walaalka abu ayman xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qirtay in maleeshaadka riddada ay ku sugan yihiin xilligii ay ugu tabar yaraayeen dhanka kalena ay sii xogaysatay awoodda mujaahidiinta marwaan maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya xilli ay sii kordhayso qeyladaanta kasoo yeeraysa madaxyaweynta murtadiinta ee ku aadan maleeshiyaadka murtadiinta iyo mujaahidiinta sida ba-an uga gumaadayaan furimaha dagaalka ay ku hardamayaan xaqi iyo baadilka mid ka mid ah xildhibaanada riddada ayaa walaac xoogan ka muujisay xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkooda fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ah xildhibaanad ka tirsan dawaaqiidda riddada soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa sheegtay in maleeshiyaadka riddada ay aada u bitaaldaran yihiin xilligan ayna marayaan halkii ugu liidatay muddo toban sano ah waxay sidoo kale sheegtay in badankooda ay ku dhammaadeen dagaalada halka in kalena ay la daadhacayaan mushaar la-aan oo kooxda riddada ay bixin laadahay mushaarkooda intii hadlaysay ayay sidoo kale ka dhawaajisay in mujaahidiinta ay sii xoogaysanayaan iyadoo xaalad quus ah ka muujisay kana dayraysay kooxda riddada soomaaliya xilli ay soo dhowaatay bixitaanka kufaarta atamisa runtii waa nasiib darro waxaa nasiib darro ah in maanta ciidankeenu itaaldaran yahay intaa aan joogay tobankaas sano iyo in iga horreysay waa lasoo dhisaya ciidankeena maantuuna ugu liitaa ama ciyaalkii waa dhammaadeen baa la leeyahay wax badani waa dhibaatooyin fara badan oo dhaqaale xumo ayna way jirtaa oo mushaharkoodii lala kadeeday iyo dowladdu la kadeedan tahay at the same time nimankii argagixisada way sii xoogaysanayaan ciidankii amisonna waa baxayaa waa arin laga walwali karo arinkaas aad baan uga calool xumahay aad baan uga walwalsanahay marka amniga aad iyo aad buda xaaladeenu u maaragta inkastoon maqlaayay ma aqaan wax ka jira dowladda way wada hadlayaan hadda haddii aan de lala hadlayna waa in hab kale oo lagaga adkaado la sameeyaa waa in labada dadki dhamaanaya waa dhammaanayaan dadkii ama lala heshiiya ama hab kale oo maaragta lagaga adkaado cabsida soo wajahday xildhibaanada saraakiisha madaxda murtadiinta iyo maleeshiyaadkooda ayaa imaanaysa xili libaaxadii islaamka ay sii kordhiyeen weerarada kala duwan ay ku beegsanayaan xeryaha murtadiinta iyo kufaarta soo duushay waad mahadsantahay walaalka marwaan ugu dambayntii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda murtadiinta ayaa ku eedeeyey kooxdii riddada soomaaliya inay hurinayso dagaalbeeleedyada ka socda qayba ka mid ah gobolada dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa mar kale warbixinta warkan eegaya murtad cabdi saciid muuse oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ah ee xukuumaddii farmaajo iyo la taliyaha amnigaha ee isla xukuumaddii farmaajo ayaa sheegay in kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan garguurta ay ka dambeyso dagaalbeeleedyada ka socda dalka kuwaas oo dhiig badan uu ku daatay islamarkaana sababay barakac iyo burbur dhaqaale wuxuu sheegay in beelaha soomaaliyeed ee ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolada dalka ay hubka isugu dhiibtay kooxda riddada isaga oo sheegay in maleeshiyaadka riddada lagu kala biiriyey beelaha dagaalamaya islamarkaana qayb ka yihiin dagaalbeeleedyadaasi markuu qabsaday anima u malaynaya horta fikiruu leeyahay inuu ku dagaalgalay sababtoo ah aragti fog kama dambeyso aragti noocaasa macnaha oo aan ahayn in ciidamada la burburiyo ciidan markaa beelo ku darto waad burburisa ciidanka weliba beelaha la hubeeyey waa ayagaa la empower gareeyey ayagaa qaarkood taliyayaashii la yiri ayaga ka amar qaata waxaa daran oo consequential oo dhib weyn leh in qabiilada la hubeeyo sababta keenaysa maanta in meelo badan qabiiladii isku dagaalayaan waa waxaas wey waan markiina waan ka diga haddaa xasuusato twitterkeyga qabiilada hubkaas isku dagaali doonaana hadalka la taliyihii hore ee murtad farmaajo murtad cabdi saciid muuse ayaa ku soo aadayaa xilli dagaallo qaarkood sanad jirsaday ay ka socdaan magaalooyin dhaca gobolada mudug galgaduud shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gado kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal ruux islamarkaana dhaliyey barakac baahsan waad mahadsantaha walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa anaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu